الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo dhammaantiisba caawa aan kusoo qaadan doonno filim ay galabta baahisay mu-asasada warbaahineed ee al-kataa'ib kaasi oo lagu faaqidayo tacliinta dalka ka jirta iyo duulaan maskaxeedka ubadka muslimka lagu hayo al-kataa'ib ayaa baahisay filim xiiso badan oo lagu lafagurayo manaahijta tacliimta ee dalka ka jirta waxaana ummadda loogu cadaynayaa duulaan maskaxeedka lagu soo qaaday iyo hagardaamooyin kale la maagan yahay haddaba kusoo dhowaada filimka al-kataa'ib
بسم الله الرحمن الرحيم
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما
تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات deeq loo bogiyo dahab weeye barashadu dirir soo hilaaciyo derbi lagu caweeyiyo dayax kuu iftiimiyo damal weeye barashadu waana derajo qaali ah sidaas waxaa yidhi abwaan soomaaliyeed isaga oo cabbiraya muhiimadda ay leedahay aqoonta iyo kaalinta ay ka qaadato horumarka ummadaha iyo kobacooda تدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح aqoontu waa ilayska nolosha waxayna ka mid tahay galadaha waaweyn ee uu allaah ugu deeqay bani aadamka ugana saramariyey noolaha intooda kale waa iftiim lagu kala garto xumaha iyo samaha iyo tusaale laga tilmaan qaato oo kugu hagaya tubta toosan waa durdur lagu oombaxo iyo damal laga dugsado dabaylaha jahliga iyo dibudhaca waa harac la harsado oo ummaddii hoos fadhiisataa ku liibaanto middii ka tagtaana ku hogto sidaas aawadeed ayay diintan suuban ee islaamka mudnaan gaar ah u siisay barashada cilmiga faafintiisa iyo ku dhaqankiisa nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxbarashadu waxay waajib ku tahay muslim weliba أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت in kasta oo ay diinta islaamka ku xeel dheeraatay guubaabinta waxbarashada iyo faa'iidada aqoon kororsiga waxaa haddana nasiib darro ah in ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ay waayo badan hagoogsaneyd heryada jahliga kana qhatanayd tacliin tayaysan oo dadka iyo dalka wax u tara laga soo bilaabo maamuladii gumaystaha iyo dowladihii maqaarsaarka ahaa ee isxigxigay iyo dhammaan xukuumadihii dalka soo maray waxay bulshada soomaaliyeed ku anqariyeen kuna abaabiyeen tacliin laga soo minguuriyey gaaladii reer galbeedka lagana soo meersaday manaahijta macatablayda reer yurub ee ku dhisan diinla dirirka dimuquraadiyadda daysnimada dhalanroga dhallaanka soomaaliyeed iyo mabaadi'da gaalada ee hay-adda yunesko usoo laqintay kacaankii oo kale waa- manhajkuu dejiyay waxaa kamid ah maado kacaan ah kacaan ah oo thawrada iyo ideolojiyadeeda iyo waxaas maaragtay faafinaya macnaha nidaamka siyaasadeed ay ee markaas jiray iyo ideolojiyadda markaas jirtaa dadka la barayay
maxaa salka maxaa lagu dhisayaa manhajka manhajka waxaa la rabaa inuu ku dhisan yahay dadkani waxay rumaysan yihiin number one waayo dalkeenna oo kale islaam dalkeenna marka waxyaalaha burburka weyn u keenaya maxaa ka mid ah istaraatiijiyo guudna maynaan dhisin weligeen manhaj aan dhisnay oon ku dhisnay islaamkana ma jirin manhaj aan dhisnay oon ku dhisnay islaamkana ma jirin ee soomaaliya iyo unesco ee taariikh dheer ayay isleeyihiin ilaa wakhtigii xorriyada aan qaadannay wax badan ayaan wada qabannay ee maantana waxaa suuragal noqotay inaan dib u nooleyno calaaqaadkii aan la lahayn ee hay-adda unesco ee calaaqaadkaas wuxuu saamayn doonaa waxbarashada hoose waxbarashada sare iyo dhaqanka iyo sayniskii technologiga
hay-adda la yidhaha yuniska waatay soo qortay yacni fasalkeeda tobnaad buugga afarad waxay ku qortay yacni sunnada aad maqlaysaan oo axaadiisa nabiga ah sala allahu calayh wasalam markuu dhinta hadalle laysku duwan waxba ka sugnayn weeye waxay yidhaahdeen nimanka hay-addaas shayddaanta ah oo tacliinta adduunka la yidhaha ayadaa hoggaamisa waxay yidhahdeen axaadiista nabigu waxyaala laysu geegeeyo beenbeena weeye wax ka suganna ma jiraan markuu dhinta ka gadaal baana la dawinay hadda ka hora waxaa la yidhi ninaa inti xadi- xadiifyadii xadiifyadii nabiga waxaa- xadiifyadiis ayuu ayuu computer geliyey ard jaamacad ka baxay ahaa waa computerize gareeyey wuxuu soo saaray nabiga maalintuu dhashay iyo maalintuu dhintay inta udhexaysa hadduu hadlahay uusan warba joojin waxaan inuusan sheegi karin nabiga maalintuu dhashay iyo maalintuu dhintay inta udhexaysa hadduu hadlahay uusan warba joojin waxaan inuusan sheegi karinba
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمتا miraha kharaar iyo mustaqbal xumada laga dhaxlay manhajka unesco ee waddanka la soo geliyey waxaa ka mid ah inuu soo saaray jiil quraan-diid ah sunna diid ah marnaba aan la maqashin karin shareecada islaamka iyo wax kasta oo ku tacalluuqa diinta islaamka waa nimanka maanta lagu tilmaamo inay yihiin aqoon-yahano kuna dhiiraday bannaankana la soo istaagay hadallada gaalnimada ah iyo ku jeesjeesidda allaah iyo diintiisa iyo nebigiisa sala allahu calayhi wasalam kitaabka qur-aanku waa kitaab caam ah oo ummaddan mabaadi'deeda iyo maqaasideeda iyo caqiidadeeda iyo cibaadaadkeeda lagu dhammaystiray laakiin tafaasiisha dowladaha lagu socodsiiyo oo lagu dhaqo oo lagu nidaamiyo qaamuus loogu talagalay ma aha mana loo soo dejin shareecada waxaa ka muhiimsan xuduudda in la hirgeliyo dadku nabad iyo nolol inay ku noolaadaan oo helaan nabadgelyo inay helaan dee annaga dad badan oo culammada ka mida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisaatulcaqli waddiin caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada faalsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxaan I'm a scientist. Scientist waxaa lagu yaqaanaa wax practical ah. wax theory m- m- m- soconaay so waxaa waaye markii soomaaliya inteed laga hadlaay run waayo kulligeed muslim waaye markii masaajidkan waa isjecelnahay markaan kasoo baxna waa isnacbanahay marka diinta islaamka sacuudiga oo kun iyo afar boqol sano ka jirtay kun iyo to- toban iyo meel sana kun iyo afar boqol sano ka jirtay waxbay waa u tari wa- waxba waa u tari weysanahay nin dhahay anaa soo arki sacuudiga marka soomaalina waxba ma u tariba
diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no
waxaan ku raacsana aniga saaxiibkay eh, faysal diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo niman naga caqli badan maraykan ayaa kala sooceen diinta iyo stateka there's a reason ay u kala sooceen it's not joke ma aha waa naga caqli badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga waaya aragsan yihiin waxay dhaheen baashan ha la kala sooco aniga marka waxaan qabaa marka in la kala sooco european unionka iyo world bankiga ay bilaabeen inay lagu aaminaan oo kalsooni aan kaga helnay maxaa yeele waxay arkeen dhaqankii ay yaqaaneen oo waddamadooda ay ku dhaqaayeen inaan wax ka bilownay waxay waxay isku dayayeen hadda inay nagu encourage gareeyaan nagu dhiirigeliyaan inaan qaabkii u dhaqmaan oo dadkooday u maamulaan inaan dadkeen u maamulno waxay raadinayaan adduunka marka cidday wax siin lahaayeen oo laakiin dhaqankooda usoo dhadhow oo lacagtooda isku khasaarmaynin annaga xoogaa u bidhaaninay marka annaga xoogaa u ekaanay annaga waxaan nimi marka islaam waa nahay laakiin xoogaa islaam dhaqankii islaamka marigi baarlamaanku marka sharciga aad aynu uga yaqaanin Eh, kitaabkaas dhiloo la yidhaah caadiga ku meelgaarka waa wada xafidsan yihiin laakiin haddayse rabin inaan ku dhaqmaan maxaan samaynaynaa anaga waa in lagu dhaqmaa waa inaan ixtiraamnaa asaga waa in asaga lagu kala baxaa xoog lagula- laguma kala bixi karo wax kale lagu kala bixi karaana ma jiraan marka bal si aa dastuuraan u soconnaa soo ma aha dastuurka si aan u ogaano inaan ixtiraamayno bal cahdigaan noo qoran aan ixtiraamno oo aan ku kala dambayno oo mashaakilkeena aan ku kala xallinno Eh, shabaab een, aragti oo maaragtay een, governance way qabaan iyadaas aragtidaas inaan ku kala duwannahayna dabeecadda waxay leeyihiin shareeco ayaan wadnaa shareecadaas ayaa dalka waa in lagu eh, maaragtay maamulo waa aragti waa ka duwannahay oo shareecada ma diidanin laakiin eh, form of governance kaleeto aan annagu camcamsannay ayaan leenahay oo aan inaan ku qancinna ay tahay
dowlad xukunkeeda dalka gees ilaa ka gees uu gaaro isticmaalkaa noogu horreeyey xeerar aan lahayn xeerarka marka kuwa islaamka khuseeya iyo soomaalida khuseeya laga yimaado noo kala gaaray ahaa jireen hal xeeraa laga yaabaa saddex meelood oo lo- geographic location oo dalka ka mid a haddaad tagtay in si kala duwan loogu dhaqmayay laakiin hal xeer oo ninka raas gambooni jooga iyo ka raas caseer jooga iyo ka laawi caddo jooga isku si u dhaqayaay isticmaalkaa noogu horreeyey waana dowladnimada astaamaheeda in, in samayn karta dastuur waa nagu jirtaa oo dastuuro horoo badan oo hore loo soo sameeyaa yaallo intaan akhrina kanna waa nagu fiican yahay qodobkan aan ka qaadanna kanna aan ka qaadanna kanna aan iska dhaafno yaan dhihi karnaa maanta shuruucda dalkan looga dhaqma inta badan burburkii ka hor iyo wixii kasii horreeyey lixdameydii iyo kontomeydii shuruucdii la sameeyaan weli ku dhaqannaa
goormaa kugu dambe salaad tukat wallaahi salaadan si saxa u tukado istaba socota malaa labaatan sannadood ka hor baxay soonkana
soonka weligay ma socdo waxna waxaa kutubtaya ku qoran si wanaagsan anigu sina iyo khamri iyo Mhm.
dhac iyo Mhm.
waxaan horta adduunka soo samayna ma jiro waa kuu soo wadaa laakiin inaan waxaan rabaa aan laakiin haddaad leedahay qur-aan bay ku taalla iyo kutub halkan ay ku taalla Ehe.
de waa story waa ka gudbaynaa weliba i enjoyed maaha maad isticmaasho maaha qof Sax.
baa Mhm.
qof baa markuu khamriga cabay amba maandooriye sameeyey wareero oo madaxu xanuuno dhexdhacay oo balaayo ku dhacday moogta annagoo annagoo dalxiisa annagoo diyaarada korsan annagoo ganacsi ku jirna annagoo hawaii joogna annagoo jabaan joogna ayaanu dee waxaan ku raaxaysan jirnay haddaad leedahay qur-aan bay ku taalla iyo kutub halkan ay ku taalla de waa story waa ka gudbaynaa weliba i enjoyed فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمتا soddonkii sano ee lasoo dhaafay hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladaha reer galbeedka ayaa majaraha u hayay maamulada riddada ah waxayna gacanta ku dhigeen dhammaan tacliinta dalka iyagoo hirgeliyey manaahij kala duwan oo isbarbaryaacaya mid welibana ku abtirsada dowladihii laga soo naqilay variety of curricula borrowed from neighboring countries.
manaahij kala duwan oo laga soo minguuriyey waddamada dariska ama ay diyaariyeen hay-adaha enji-ooyada oo uu ku jiro manhajkii waxbarasho ee nidaamkii keligitaliska ahaa ayaa maanta laga isticmaalaa iskuullada iyo jaamacadaha dalka Including the previous military regime's school curriculum are in use today.
soomaaliya waxaa jira manaahij fara badan eh, dhowr manhajaa jirto meel laga kala keenay laga soo qaaday ama kenya laga keenay ama laga keenay eh, imaaraadka ama qof kasta buuggii uu helayo marka waxaa ku jirto dugsiga sare juqraafiga oo kale waxaa ku jirto magaalada kismaayo oo kale inay kamid tahay en- en- en- wadanka kenya cunuga soomaaliga marka loo dhigayo buuggaas juqraafiga oo kenya laga keenay waxa uu baranayaa in kismaayo ay ka tirsan tahay kenya war aan ogaano ilmaheenna waxa loo dhigaayo maalin dhaweyto markii doodu bilaabatay dad aan arkaynay ee, ee, ku jiray mataqaana social media oo dhahayay manaahijta aan ka dhigano puntland waa manaahijyo kala duwan meelo duwan laga keenay oo aan la garanaynin meesha ke- marna soomaali manhaj ay leedahay ma samayna iyadu kutubta waa la tarjami jira marka hadda waxaa jooga manhajan yaman baa joogtaa kii sacuudigaa jooga midmasaariyaa jooga kii ingiriiskaa jooga kii kenyaa jooga cid aan joogin ma laha kii imaaraadkaa jooga ugu- markay ugu yartaa toban manhaj maanta dalka way ka jirtaa إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلتا mowduuca marka wuxuu ku aadan yahay manhajka ay soo saareen qoladan riddada ah inay u soo saareen da'yarta iyo dhallinyarada inay ku barbaariyaan maktabu tarbiya watacliim oo xarakada shabaab ayaa u istaagtay markay akhriyeenna waxay ka soo saareen warqadahan hadda gacanta aan ku hayo aniga ilaa waxaan u malaynayaa soddon safxo waa dhan tahay taqriiban meeshan marka waxaa ku qoran qofkii muslima akhriyo wuu la tacajubayaa waxaa meeshan ku qoran marka dhowr qodob waxaa lagu qoray ashkhaas ama murtadiin ah ama gaalo ah oo la ammaanayo la buunbuuninayo waxaa kaloo la ammaanaya oo la buunbuuninaya dowlada wada masiixiyiin ah iyo dalkoodii iyo magaalooyinkoodii waxaa kaloo aad loo ammaanaya oo loo buunbuuninaya hay-aad iyo munadamaad gaalo ah waxaa kaloo la buunbuuninaya oo meesha ku qoran oo aad loo buunbuuninaya mabaadi dhammaanteed markii la isku duuduubo mid kasta iskeeda gaalnimo iyo ridda u keenayso
إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلتا
waxyaabaha la yaab kale ee walaalku ay runtii daraasadoodii ay ku soo arkeen waxaa ka mid ahaa in waxa weeye een manaahij munxarifa oo kala duwan bishata anwaaciha in ubadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah lagu tarbiyeynayo ee waxyaabaha ay soo bandhigeen runtii waxaa ka mid ahaa walaaluhu oo ay cayaan ay u keeneen bal ay imtixaanno ay soo la qaadayey oo iskoolaqaar ay ka soo qaadeen ay keeneen ayaa waxaa ka mid ahaa in lagu daraasaynayay wilaayadka islaamiga ah ee waxa weeye manaahij kala duwan oo sida hunduus iyo waxa weeye shiico iyo kiristan iyo waxa weeye nooc kasta oo adyaanta caalamka ka jirta baadilka oo dhan ah iskoolla uga furaa wilaayaadka islaamiga iyagoo hay-adaha ku hoos dhuumanaya marka waxay keeneen oo la yaab lahaa runtii een een waxay keeneen arday arday muslimiin oo soomaaliya oo ku nool gobollada soomaaliya gobol ka mida oo imtixaan laga qaaday imtixaanka ay soo qaadeen ayaa waxaa ku yaalay arday soomaaliyeed oo la leeyahay ilaahay ciisan u sii marnaa sax miyaa mise waa khalad oo markaa dhahaya maxay uu ku khasbaya inuu sax waayo dho maxaa yeele macallinka u dhigay ayaa sidaa ugu dhigay وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمتا
kadib markii ay maamulada ridada ah albaabada u ballaqeen hay-adaha reer galbeedka iyo manaahijtooda waxay tacliintii dalka baylah u noqotay faragelin shisheeye oo baahsan waxaana dalka ku soo yaacay dallado waxbarasho oo xambaarsan ujeeddooyin guracan iyo dana gooni ah kuwaas oo duulaan maskaxeed ku soo qaaday ubadka soomaaliyeed iyagoo ku dhex faafinaya falsafadda reer galbeedka diimaha baadilka ah ee ay uga horrayso kirishtanka anshaxxumada iyo ficilada qowmuluudka waxaan ku faraaqsan ahay in aan idin la joogo This is a message from Gordon Waynand, Partnership Initiative Senior Leader for American Schools and Hospitals Abroad.
tani waa fariin ka timid gordon weynin oo ah hogaamiye sare oo ka tirsan ururka iskaashiga iskuullada iyo cisbitaallada maraykanka ee ku yaalla dibadda waa madaxa xafiiska u s aid u qaabilsan horumarinta dimuquraadiyadda iyo hal abuurka Good morning, Your Excellency, the President of Somaliland. Honorable Minister.
subax wanaagsan mudanayaal gaar ahaan madaxweynaha somalilan wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee xukuumadda somalilan ardayda macallimiinta maamulayaasha iyo martida kale ee ka soo qayb galay xafladda jaamacadda barwaaqo magacaygu waa gordon weynin waxaan ahay hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka e s h a ee laga wada dharagsan yahay hoosha uu ka qabtay iskuullada iyo cisbitaallada maraykanka ee ku yaalla dibadda dalladda abaarso waa minaarad ifaysa waa meel aan si xorriyad iyo badqab leh uga sii ambaqaadi karno qiyamka inaga wada dhexeeya ee dimuquraadiyadda sinaanta labada jinsi iyo horumarinta dhaqaalaha bulshada abaarso waxay goor sii horraysay in ka badan laba boqol oo arday ka caawisay inay waxbarasho bilaash ah iyo gargaar maaliyadeed ka helaan jaamacado iyo iskuullo ku yaalla daafaha dunida sidoo kalena waxaan dalladda abaarso ku wareejinnay afar dhibic saddex milyan oo dollarka maraykanka ah oo maalgelin ah
We have provided over 4.3 million US dollars in investments to the Abarso network.
jonathan iyo ciddii iskuulkan abaabushay abaal weyn bay soomaaliyaad u haystaa waannu u mahadnaqaynaa laba boqol iyo dhowr iyo siddeetan in ka badan oo dhallinyaro soomaaliyeeda ayuu jaamacadaha adduunka ugu badan u diray oo ay ku baxday lacag ka badan dhowr iyo soddon milyuun oo inaani jaalka ee doordoorhayn ayuu carruurtana igu soo baray waaniga mahadnaqaya qarankuna u mahadnaqaya qodobka labaad ee uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yacni la dhacsanaa arrin uu sheegay inay maalgelin weyn uu sameey ay sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday debadda loo diray oo ku dhow saddex boqol oo arday oo ka baxay dugsiga abaarso oo lagu maalgeliyey in ka badan soddon milyan oo dollar Een, waaye kaba soo qaadba lacag baa lagu maalgeliyey tira badan Een, lacagta qoladii bixisay ma bilaa ujeedday u bixisay ujeeddo maxay ayay ka lahaayeen ujeeddo ma laha miya yani waxa weeye ma jacayleyna jecel yihiin bay ayay muxuu ahaye dugsiga halkan uga sameeyeen oo ardadeenna wax u bareen oo ay dabadaha u direen ma jacayl baa miyay naga heleen miyayna u naxariisteen dadkani waxaynu kala nahay kala fikir kala diin waa yani ninka intuu ka yimi cirifka adduunka yani muxuu ahaye igu yimi halkan dhulkan ujeedadiis waa maxay dabcan ujeedduu leeyahay ujeeddadoodu waxa weeye inay soo saaraan dad iyaga la mid ah la fikira ka agdhow oo ay ku shubtaan kana saaraan wixii hore si ay ugu fushadaan mashaariicda ay doonayaan gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka maroodi jeexe weli cabdi jaamac oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa waxa uu sheegay inay soo heleen caddaymo sheegaya in joy ciise gudoomiyaha jaamacadda barwaaqo ay tahay shakhsi ka shaqeeya fidinta diinta kiristanka islamarkaana ayna ka bixin somalilan ay weli joogto gabadhii madaxweynaha taagniday madoobeyd inay ahayd naag nigeriyana oo ah senior christianity lady aa naag aada ugu xeel dheer diinta kiristanka meeqaamkaasay horta naagtaasi ku sugan tahay backgroundkeedii markii aanu raacnay soo xogogaalsanay waxaanu ogaanay oon shaki nagaga jirin naagtaasi waxa ay somalilan u joogto in ay tahay howlo diin faafineed gabadh baaderiya iyo maamulaysa iskuul dad soomaaliyeed oo muslina oo ay kala dhaqan yihiin oo kala din yihiin cabdishakuura mid baan kuu sheegaya waxa weeye dad baa ku odhanaya waxay imika waxay leedahay abaarsa waxay soo saareen waxay ku leeyihiin way ka shaqayn jirtay dee qofku adar diintiisa ma bedelo miyay soo waayeen dunida caalamul islaamka oo dhan miyay ka soo waayeen qof iskuulkaa maamuli karo aan baadiriyada ahayn waxay odhan miyay soo waayeen
marka laga yimaado dhaqan xumada iyo diindarada maamulada ridada soomaaliyeed iyo wasaaradahooda waxbarashada ayaa ku caanbaxay musuq maasuqa iyagoo iskuullada iyo jaamacadaha waddankana ka dhigay xarumo ganacsi iyo ilo dhaqaale oo hanti lagu samaysto bulshada soomaaliyeedna lacagta looga shubto nasiib daradan ayaa keentay in malaayiin arday soomaaliyeed ah ay ku barbaaraan tacliin qabyo ah oo aan tayo lahayn قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقى tacliin aan tawxiid lahayn ubadkii lagu tahluukeeye tub qalloocan iyo waxay marin tababar shayddaani tawfiiqdii iyo waxay ka lumin marinkii toosnaaye tacliin gurracani ka dara nugriya laysku tuuraaye tafiirtaada dambiya waxay saamayn jiilka toddobaade talyaanigii nagama tegin intay taa tacliinta u keenay taladii gumaystuhu kama dhammaan weli ciidanteennaaye gaalka tayga lihiba ma ogola tacliin muslan uga timaadaaye
dadka waalidiinta ah ee caruurta dhalay ee muslimiinta ah waa inay ku baraarugaan gaalnimada ay yunesko faafinayso waa in ubadkoodii ay u dayaan ayna- ay marsiyaan tubtii toosanayd ee salafka ummadatan ay caruurtooda ku barbaarinayeen ayagaa ka mas-uul ah caruurtoodii maanta reer galbeed mas-uul ogama aha yunesko iyo manhajkeedii kharibanna mas-uul ogama aha maalinta qiyaamana ayagaa la weydiin doonaa nabigeenana saa yiri sala allahu calayhi wasalama qof kasta waxaa la weydiin doonaa wixii la raaciyey إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت
haddaba iyadoo ka ambaqaadaysa waajibka ka saaran ummadda muslimka ee ah inay ka badbaadiso manaahijta munxarifka ah ee xukuumadaha ridada soo geliyeen dalka sidoo kalena daboolaysa baahida loo qabo tacliin islaami ah ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyad iska saartay qorshaynta iyo qabanqaabada manhaj waxbarasho oo dhammaystiran si loo badbaadiyo jiilka soo kacaya loona gaarsiiyo tacliin tayadeedu sarrayso oo ka tarjumaysa mabaadi'da islaamka waxtarna u leh ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed arrintaasna waxaa dhabarka u ritay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab سائل النفس عما حصل أحان الشروق لشمس الأمل أآن الكتب لفجر المنى أآن الجلاء لليل سدل أبدر الدجى قد سما واعتنى وتم السناء له واكتمل أهذا maktabu tarbiya watacliim waa mid ka mid a makaatibta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayaadka islaamiga waa maktab loo igmaday in uu bulshada muslimka ah u diyaariyo adeegyo waxbarasho kana samata bixiyo dalawyada jahliga kana badbaadiyo manaahijta munxarifka ah ee ummadda soomaaliyeed muddada dheer lagu dhex faafinayey حقا هوى عرشهم في الثرى ودهر الظلام أحقا أفل أحقا دنا عزنا وانقضى زمان الخنوع وعهد الشلل
si ka duwan wasaaradaha waxbarashada ee maamulada ridada maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa mid ka madax bannaan meerinta yunesko iyo manaahijta qaramada midoobay waana maktab amarka iyo talada u celinaya qur'aanka sunnaha iyo fahamka salafka saalixa ah waxaa maktabkan loo aas-aasay ka hortagga dagaalka maskaxeed iyo dhalanrogga halista ah ee ubadka soomaaliyeed looga habaabinayo diintooda iyo dhaqankooda suuban waa maktab higsigiisu yahay sare u qaadidda baraarugga bulshada iyo in dalka laga hirgeliyo waxbarasho tayaysan taas oo ummadda ka haqabtiraysa baahida tacliin ee dalka ka taagan soona saaraysa dhallinyaro dhowrsoon oo han iyo haybad leh dalkooda dhowranaya dadkoodana ka gaasa bixinaya jahliga dib udhaca iyo saboolnimada أآن الكتب لفتح المنى أآن الجلاء لليل سدل أبدر الدجى قد سما واعتلى وتم السناء له واكتمل dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay wuxuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta olole ballaaran ka waday miyi iyo magaalo intaba isagoo ku howlan guldhigga tiirarka tacliinta ee bulshada qaybaheeda kala duwan ku hana qaadi lahayd laguna tirtiri lahaa jahliga iyo dhaqamada diinta khilaafsan wadatashi iyo dadaallo badan kadib waxaa allah mahadiis ahaatay in maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku guulaystay diyaarinta manhaj waxbarasho oo dhammaystiran kaas oo ummadda diinteeda lagu ilaalinayo dunideeda lagu horumarinayo barbaarteedana looga badbaadinayo falsafadda reer galbeedka iyo mabaadi'da guracan ee baalmarsan diinta islaamka walxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah
لليل سدل أبدر الدجى قد سما واعتلى وتم السناء له واكتمل سائل ما حصل أحان الشروق لشمس الأمل أآن البزوق لفجر المنى أآن الجلاء لليل سدل أبدر الدجى قد سما واعتلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نبشركم waxaan idin haynaa bishaaro waxaan idin haynaa wax aad ku bogsataan dhaawacii ay gumaystuhu ummadda islaamkaay u geysteen waxaynu haynaa bishaaro aada iyo aada u ballaaran bishaaradaas oo wada camimi doonto biidni illaahi tacaalaa guud ahaan ummadda islaamka gaar ahaan islaamka ku dhaqan bariga africa manhajkan guud ahaan waxaa loogu talagalay ama muqararkan guud ahaan waxaa loogu talagalay ummadda islaamka ee ku dulmanayd manaahijtii gaalada waynu ka xoroobnay biidni illaahi tacaala falilaahi alxamd manhaj annaga aan degsanay muqarar annaga aan degsanay macallimiin annaga aan tababaranay iyo iskuulaad ka madax bannaan unesco ayaan haysanaa muqararkaani wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood cilmi sharci ah iyo cilmi tajriibi ah synis wax loo yaqaan insha allahu muqarar walba markaan maraayo ayaan biidni illaahi tacaala ku sharxi doonaa ubashirku hada almuqarar waa maadadii tafsiir altafsiir horey waxay soo qaateen qur-aanka ayay ibtidaa'igu ku soo qaateen maantoo dugsiga dhexe waxay marayaan inay qur-aankii tafsiiriyaan ardaydii waa muqararkii tafsiir hadhow kaliya iska qaldamin muqarar ay soo saartay dowladda riddada iyo muqararka islaamku u leeyahy kan riddada ee soo saartay maxaa waaye waxay yidhaahdeen asagoo qaldaad badan ku jiro wakhtigeeda aan soo bandhigi doono biidni illaahi tacaala tarbiya islaamiya bes annagana altafsiir altawxiid alxadiid alfiq waa meeqamaad waa afar soo maa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa afar boqol iyo boqol farqiga u dhexeeya waa garan kartaan soo maa بارك الله فيكم القواعد قواعد اللغة العربية أي مقرر كان أرضك كبران دونا والنحوه أي كبران دونا سي الله إلاليه لسانك سقط الله دوره بإذن الله تعالى ما دام آه كتاب كي سنة اللغة العربية كقريين سي أرضك غلط وإلاليه أي وحلو بريا نحوي لو بريا waxaa haddana aan gelaynaa waa luqadii aan weli ku jirnaa alimlaa muqararkan waxaa loogu talgalay alimlaa inuu yaqaano ardaygii imlihii inuu yaqaano inuu yaqaano siduu wax u qori lahaa siduu qaladka iskaga ilaalin lahaa muqararkaas ayaan u dejinnay biidni illaahi tacaala waxaan rajaynaynaa in imlihiisa uu ku hagaago annusuus muqararkan waxaan ugu talagalnay ardaydii inay ku bartaan ashcaartii maxaa la yidhaahdaa lagu soo lagu soo shicray ay luqada carabiga ay leedahay taasoo sahlayso ardaygii in uu maxaa la yidhaahdaa u yeesho balaaqo u yeesho ama u yeesho awood u yeesho in luqadii uu tamakuno almuaalaca kitaabkan ardayga waxaan ugu talagalnay in uu barto sida wax loo aqriyo uga caado dhigto maxaa yeelay luqada marka la baranaayo afar shay ayaa asaas badanaaba loogu dhigaa alqiraa'a alkitaaba iyo takalumkii in lagu hadlo ayaa asaas loogu dhigaa la mumaaraseeyo sidaa daraaddeed muطaalacada biidni illaahi tacaala iyadoo akrin ah oo muطaalaca ayay haddana waxay ka turjumaysaa noloshii saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaad ku arki doontaan asxaabtii rasuulka oo taa mid mid loo soo qaadan doono biidni illaahi tacaala oo looga hadli doono insha allahu jiilkayna maanta islaamka ah oo ku xiri doono jiilka hore ee rasuulkeenu suganaa sala allahu calayh wasalam maadaama saxaabadii ee looga hadlaayo mutaalacada altaariikh muqararkaanu wuxuu ka turjumayaa taariikhda islaamka ay leedahay maxaa noola soo dhigi jira annaga waxaa noola soo dhigi jiray maxay tahay taariikhdii oo bershiya waa waxaan sheegayaa waagii kacaanka oo maxaa la yidhaahdaa ilxaadka uu jiray taariikhdii fosco de gama fosco de gama maxaa naga galay anaga fosco de gama galileo galili maxaa naga galay anaga galileo galili ilaa hadeertaana la qoraa galileo galili iyo anaga maxaa naga dhexeeya fahmaysa ilbaxnimadii shiinaha waxay ka dhalatay saddexda webi maxaa naga galay ilbaxnimadii shiinaha oo dabka caabuda ilxaadiin ah waxba nagama gelin taariikhdaani ardayga wuxuu ku baran doonaa biidni illaahi tacaala taariikhda islaamka haddaan warka idiin soo koobo waqti ayahay aljuqraafiya waxaan gelaynaa juqraafi wixii ka dambeeya baabkii adduunyadaan gelayna macrifadii in loo yeesho juqraafiya ikhwaani cilmi kasta oo haddeertan aan geli doono anigoonan furso u helaynin inaan sharxo culummadii islaamka ee baaca ku lahayd soo bilowday anigoo hadda waqtigu helayna ka xun ayaan waxaa idiin sheegayaa juqraafiya waxaa iska leh bilowgeedii culummo dad muslimiin ah ayaa iska lahaa gaalo ayaan loo tiirinin maxaana lagu bartaa koonkan adduunka aan ku noolna ayuu ilaahay bini-aadamkii wuxuu u sakhiray inay fahmaan dhulka sida oogadiisu u yaalo meesha saraysa meesha hoosaysa dhulka qawow kan kaymaha leh kan disartiga ah ama lamadegaankaa saxaraha ah mafahmaysaa meesha biy biyaha leh meelaha aan biyaha lahayn ayaa macnaha u hadlaya muqararkan waa muqarar riyaadiyaad xisaab xisaabtu ilaahay awooddiisa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisuna waa ku sheegay rasuulkana wuu sheegay sala allahu calayh wasalam meel aysan gelayna lama arko cilmiga sharcigaa soo dhaafay way gashaa cilmigaana maadigana way gashaa biidni illaahi tacaala ardayda noo bartaa waxaan ka rajaynaynaa inay noo soo saaraan xisaabiyaal niman maaliyadda iyo sida loo habeeye yaqaan inay noo soo baxaan waxaan rajaynaynaa inay noo soo baxaan dad yaqaana culumta soo socoto aan sharci doono aasaas riyaadiyaadka markay u noqoto mootarka ama madfaca la ridaayo gaayadiisa meesha ugu dambaysa uu ku dhacaayo maxaa lagu soo saaraa xisaab baa lagu soo saara dhaxalka marka la qaybinaayo dhaxalka maxaa lagu soo saaraa xisaab baa lagu soo saara marka aada xisaab xeraysid kabani ama shirkad ama ganacsigaaga markaad xeraysid maxaa lagu soo saaraa xisaab baa lagu soo saara xisaabtu meel walba ayay gelaysaa caafimaadkaay gashaa sayniska intiisa kale ay gashaa sayniskan waa soo wadaa muqararkan waa alculuum waxaa ka dambeeya hal muqarar leh oo maxaa la yidhahdaa biidni illaahi tacaala muqararkan waxaa loo yaqaanaa saynis ama culuum ayaa loo yaqaanaa muxuu ka kooban yahay saddexda qaybood oo saynisku leeyahay kiimiya fisiya iyo axyaa ama chemistry biology fysics ayuu ka kooban yahay hadhow dambe dugsi sare marka la gaaro biidni illaahi tacaala waan kala saari doonnaa waxaan kala saaraynaa alkiimiya oo gooni ah fisiya gooni ah iyo axyaa oo gooni ah kama dambayn walaalka jazaa ullahu khayr wuu ii dulqaatay af soomaali waxaa laga yaabaa kuwa dacayadaha furfuraaya inay yidhaahdaan xarakatu shabaabulmujaahidimiya soomaali ma ogola daad ma qoraana daad ilma ilma aan fartooda la barayn war miya waxaas wax ma iskoolaadkuna waa kusoo aragnay muqararka waa muqarar soomaali ah wa muqarar soomaali waay cigaal shidaad muu ka sheekeynaa maya faataa bugaas kuma sheekeynayo wuxuu ka sheekeynayaa diinkeena af soomaali oo diinkiisa qofka ku baranayo waay Ah, ri baa booday iyo tukalaa kasi daba booday ma aha af soomaaligan waxaad ku arki doontaan gabayadii sayidka ah ayuu aad ku arki doontaan gabayadii sayidka sayid maxamed cabdilxasan almujaahid waxaa ugu bishaareynaya sugaanyahanadeen halka meesha fadhiya qaarkiin gabayadooda aad ku arki doontaan biidn illahi tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
haddana waxaan u wacaayaa insha allah tacaala sheekhanaga sheekh jaamac cabdisalaam jazaahu llahu khayr si uu sheekhu noogu badhaamiya duulaan maskaxeedka tacliinta la xiriira ee dalkeenna hore lagu soo qaaday laba duulan ayaan ugula soo qaaday mid waa mid buug iyo qalin iyo jaamacaddii mashruuca wata midna waa midkan taangiga diyaaradda watee la wada arkaayo marka cudurkan qarsoon ee qasulfikriga insha allah taala sheekhu si wax noogu badhaamiya waxaan u wacayaa sheekha jazaahu llahu khayr sheekh jaamac cabdisalaam falyatafadal mashkuuran wa ma'juuran
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إلهي بقى محل سبحانه وتعالى حركة إيو qaybteeda waxbarashadaba waafajiyey mowduucan isaga ah una sahalay u fududeeyey waxaa inoo muuqataa ammaanada ilaahay saaray wax weyn oo ka mida inay guteen ammaanada macalimka laga rabaahi waa mid ummadda mustaqbalkeedii jiritaankeedii shawdka ay goynayso kulli iyadoon bay ku salaysantaha la odhan karaa marka ilaahay baa mahad u sugnaatay subxaana wa tacaala mowduucan u fududeeyey sida loo sheegay qolada tadbiiqinta iyo fulinta unbay ku wareegtay oo la rabaa inay si weyn isaga xil saaraan insha allah mowduucan isaga manhajku intaanan u gudbayn bal reer galbeed iyo dhagartooda manhajku waa meesha laga fiiriyey cinwaanka laga qiyaaso ummadda shawdka ay ku socotay iyo xawliga ay goynayso nin qolada manaahig dejiye ah baa waxaa la yihi baa la yihi ummad dadaalaysaa goormay horumar gaari kartaa intee sano bay ummaddu horumar ku gaari kartaa dadaalaysa markaasuu yihi dullunii bima calaa manhajiha manhajkeeda itusi yihi markaasaan idin sheegayaa manhajka u degsan itusiya xaqiiqadu waa saas ummadda islaamka manhajka ay ku horumartay waa kitaabka iyo sunnada wey so kelimadii ma wada xasuuseena cumar ibn khadaab radia allahu canhu markuu dhahayey naxnu ummatun acazana allahu bihada اdiin acazana allahu bاlislaam famama nabtagi اlcizata bigayri adallana allah mar kastoo aan isku dayna ciziga meel kale inaan u raadsano ilaahay wuuna duleyn inagu waxaan ku horumarnay waa kitaabka ilaahay maxay caalam alislaami muxuu ka ahaa caalamku muxuu ka ahaa qabla alislaam carab baa matalan diintaani asal u ahayd darajaday ka joogtay maxay ahayd waddamada caalamulcarabi kulligiis waa la gumaysanay faris iyo ruom un baa kala haystay dowlado kalena kama jirin caalamka ilaahay markuu nidaamkaana siiyeyna maxaan hogaaminayna caalamka koob iyo toban qarni koob iyo toban qarni waxaa la yidhi imberadooriya alislaamiya dowlad aan u imaan reer galbeedka oo aan weydiisan dowladnimo inay u ogolaato maba heli jirinba sidaan maanta u tugtabayna war dowladnimo hana la siiyo iyagaa la warsan jiray dad baa laga yaabaa inay yidhahdaan see ku dhici kartaa kitaab iyo sunno see loogu hormaraya see loogu tafsiir iyo xadiis xadiis mea lagu hormaraa mid baa dhahayaba hadda kahor dhakhtar oo doctoor ahay oo waddankooda wax kusoo bartay tabtaas u hadlay waxaa loogu horumarayaa وحوي إن الله لا يرفع بهذا الدين أقواما ويدعو بآخرين كتاب كي سنة عدي قاضي إلهي بقاضي إلهي بكر قاضي مثلك الأخلاق ضي تعاونك وتعاونوا على البر والتقوى حسن والآن تعدالد وناق وذا شقينت ومدو تاسع إلهي فتوحات وغفر إياه وحبين نغنيس أمد لكن مركي معاسي يا شركي يا كجرتي يا iyo akhlaaq la duminayo akhlaaq kulligeedba dhinac walba laga dumiyo burbur iyo hoos unbay u soconaysaaye waxba noqon mayso wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
ikhwaani fillah ilaah subxaana watacaala mahad iska leh sheekhnagan ilaah kelimadiisa ha ka abaalmariyo weli waxaan ku dhex jirnaa qeybtii culimmada haddana waxaan u wacaya sheekh maxamed bishaar insha allahu tacaala siduu noo yidhaahdo kelmadda ku aadan bal shucuurkiisii munaasabadan insha allahu tacaala falyatafadal isheekh mashkuuran wama'juura
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أولا waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanaه wa tacaala na waafajiyey towxiidka xaqa ah iyo dariiqa mustaqiimka ee toosan iyo manhajkii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu rasuulka la soo diray oo xag tacliimeed xag tashriic iyo xag fiqi inta maartay maxaan ku dhaha xag jihaad intaba allihii na waafajiyo nagu sugay allahaasaan ku mahadinaynaa isaga ayaa mudan in loo mahad celiyo bitowfiiqihi jalla wacalaa dabadeedna ji juhdiga iyo daaqada xarakada ay bixinayso dhammaan manhajkii ilaahay soo dejiyey jalla wacalaa ee nebiga uu la yimid aqsaamta uu ka kooban yahay iyo ugu talagalkay ugu talagashay qismi kasta fariiq u taagan arrintaa iyada ah sidii uu cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala u cidhiidhin lahaa waafajinta ilaahay waafajiyey ayaa iyadana mahad mudan inaan ugu celinno waxaa kaloon u mahad celinayaa dadweynaha culimmada nuqabada maaragtay maxaan ku dhahdaa bahdii iclaamka oo ayagana intaa iyada soo qaabishay macradkaasaan u mahad celinayaa intaa ka bacdi cadowgii ilaahay subxaanahu wa tacaala markii ay ku jabeen xuruubu saliibiya oo dagaalkii gaalada iyo muslimiintu dhexeeyee saliibka ahaa ay ku jabeen dadkii ay soo dirsadeenee ruwaadda ahaa ee loo soo diray sababka loo jebin la'yahay dadkan muslimiinta ah waxa loo jebin la'yahay oo ay noo baacsanayaan oo aan uga guulaysan laanahay goob goobaha ka mid ah midna aanan uga guulaysanaynin bal ha la soo ogaado cuyuun ahay soo direen waxay soo direen acqalu abnaa'ihim wa axfadu acnaa maaragtay abnaa'ihim ayay soo direen intii ugu caqliga badnayd ugu aqoonta rooneed ugu xifdiga badnayd markaasaa waxay galeen guryihii muslimiinta macaaqishii muslimiinta meel walba ayay galeen ayagoo muujinaya islaamnimo inay soo islaameen ayay maaragtay maxaan ku rahdaa galeen waxay fadhiisteen xalaqaadkii culimmada ay fadhiisteen waxay daraaseeyeen cilmiga dadkan iyo dhaqanka dadkan ayay daraaseeyeen waxay markaas soo saareen oy ogaadeen ummad habeenkiina taagan ee rabbigeed ku xidhan maalintiina u taagan masaalixdooda adduunye iyo aakhiro u taagan halkaasaa marka waxay maaragtay maxaan ku rahdaa ka cabbireen ummad habeenkiina rabbi caabudayso oo rubaan ah maalintiina maaragtay maxaan ku rahaa fursaan ahoo dagaal u taagan inaan laga guulaysan karin natiijadu marka maxay tahay ummaddaasi lagu beddeli karo mithaal yar haddaan soo qaado dadkaa la soo diray tusaalayaasha ay bixiyeen waxaa ka mid ahaa nin ka mida wuxuu arkay caruur shiish ka baranayso kabdhowga badanaysa meeshii maaragtay maxaan ku rahdaa hadafka nin walba suu gaal u dili lahaa caruur macnaha ka fakiraysa oo fakirkooda iyo hamigooda u yahay seed gaal uti- u dishaa shiishka maaragtay maxaan ku rahaa meel dhigtay oo towbaranayo uu yimid nin ka mid ah marka toban fallaaroodu gemay hal xab buu la gafay caniguu oynayooo fakirsan oo ku fakirsan gaal baa iga baxsaday ayuu soo dul istaagay markaasaa wuxuu yidhi say ku dhici kartaa umad ku fakiraysa taa ayada ah in lagaga guulaysto waa in marka laga shaqeeyo ummaddaasi sidii loo bedeli lahaa qaswul fikrigan ummadda muslimiinta maskaxdeeda in lagu soo duulo ah waxa weyn meeshuu ka bilowda weyn duulaankaana qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala madaaristii diinta iyo kutubtii iyo cilmigii la akhrisanayuu ku jeesanya manhajkaa ilaahay subxaana wa tacala dhamaystiran markii thawradii faransiiska ee socotay masar ay gaartay waxyaalihii ay sameeyeen waxaa ka mid ahaa ciddii dugsiga qur-aankii madaarista ka soo baxdo inaan waxba la siinin ninkii ka soo baxa madaaristii faransiiska ka soo baxdana in mushaar loo qoro derajana la siiyo xilna loo dhiibo si ummaddu nin walba uu u yidhaahdo ilmahaada si uu wax u helo yacni maaragtay tacliintaasi taqriibka ee qarbiyeynta ah qaado waxaa lagama maarmaan ah in abaynaa waa diidnay waa diidnay waa diidnay meerin in wax naloo meeriyo waa diidnay oo cad in lala hor istaago oo maaragtay maxaan ku rahdaa dadka muslimiinta ah maalin walba way arkayaan madaabixda ku socoto caalamulislaam oo dhan baan arkaynaa inaanan waxba noo nala ogolayn dimuqraadiyada la sheegayaa xataa haddii islaamiyiin ay ku soo baxaanaan nala ogolayn aljazaa'ir baan arkaynay ma maaragtay masraan arkaynay tunisaan arkaynay waxa weeyaan maaragtay maxaan ku rahdaa xataa dimuqraadiyada ay sheeganayaan dad islaamiyiin oo dhaqan islaam laho muyuul islaam laho fakir islaam leh looma ogolo mid calmaani ah looma ogolo oo wujuud leh oo ayagu ay wax u meeriyeen oo haddana awood leh looma ogolo waa taad arkaysaan ikhwaani baarak allahu fiikum yaanan hadalkii ku dheeraynin waxa weeyaan maanta waxaa nalooga baahan yahay dadku waa un laba mid saddexeeya ma jira hadduu jirana waa sinfi kaloo ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala ima ahlu xaq wa ima ahlu baatil dagaalka socdana qorigaa ugu sahlan waxa socdo oo dagaalka anwaacda nagu socoto oo qasulfikrigaasi maskaxda leh oo tahriibinta leh oo maaragtay maxaan ku rahdaa daroogaynta leh oo maaragtay maxaan ku rahdaa kufsiga leh oo anwaacda akhlaaqda oo dhan macnaha nalagala dagaalamayo waxa weeyaan waxa ugu yaro ugu liito waa qoriga la arkayo mar haddii ay arrintu sidaa tahay waxaa lagama maarmaan ah wax la yidhaahdaa shacab ama rayid ma jiraan dadku waa ahlu xaq u taagan xaqa ay leeyihiin inay dhacsadaan manhajkii ilaahay subxaanahu wa tacala ay ku xirmaan ahlu baatil baatil u taagan inay meel mariyaan shaydaanna caabudayo labadaa qola waxa u dhexeeya waa munaafiq labadaa qola waxa u dhexeeya ahlu xaqi ahlu baatil u dhexeeya waa nifaaq waa munaafiqnimo waa zindiiqnimo waxa weeyaan waa cabdullahi ibnu ubay iyo kooxdiisii weeye ikhwaani baaraka allahu fiikum waxaan maaragtay hadalka ku soo gunaanadayaa in aan fadhiga ka kacno manhajkan maanta walaaluhuna hor dhigeen ma ahan af keliya inuu ku soconayo awood buu u baahan yahay ubadka iyaga inaan badbaadsanno hooyooyinka iyaga badbaadsanno dhaqanka iyaga badbaadsanno awood midaysan nin dhaqaalo leh nin caqli leh nin qori haysta oday naqiib ah intaba inaan wada midowno oon manhajkaas meel marnaano lagu bahan wajazakum allahu khayr wasalaamu calaykum
jazahu allahu alkhayr waxaa inoo dhiman hal kelmad keliya kelmaddan waa kelmadda xarakad shabaab almujaahidiin waxaana magaca xarakada ku hadli doona ee insha allahu tacaala sheekhana sheekh xasan yacquub isagaan kusoo dhaweynayaa saa kelmadda noo soo jeedinaya xafladana asaa inoo xiri doona insha allahu tacala wajazaakum allahu khayr
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد waxaan u mahadcelinayaa allah subxaana wa tacaala ina haysiiyey dunida ina keenay kadibna islaamnimada iyo towxiidka ina siiyey allahaasaan u mahad celinayaa subxaanahu wa tacaala mahadda ilaahay kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka muslimiinta ah ee halkan fadhiya ka soo qeyb galay xafladda tan qiimaha badan leh hadday yihiin culimada qiyaadada nuqabada marti sharafta kale ee xamar nooga timid mujtamaca muslimka ee meeshaan fadhiya hadday yihiin ganacsato iyo dhallinyaraba dhammaan waan u mahad celinaynaa fajazaakum allahu khayra mahad celintaa kadib maanta waxaan u fadhinnay bandhig lasoo bandhigayo manhaj ay xarakadu diyaarisay oo manhaj tarbawi ah loogu talagalay jiilka soo koraya iyo kuwa iman doona loogu talagalay in lagu hagaajiyo manhaj walaaluhu waxay diyaariyeen jasaahum allahu khayran xarakadiina noo diyaarisay jawaanibtii la rabay oo dhan ka dhammaystiran khaasatan walaalihii isku howlay ee shaqadaas qabtay ee maktab tarbiya watacaliim iyo yani qismiga manaahijta waxaan leenahay jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum waxaad ogaataan ummadii halka ay maaragtay ay ka bedelanto ama nuqطatu taxawulkeeda uu yahay waa manhajkeedi meesha ummadii laga takiirinayo waa manhajkeedi maanta manhaj baan dejinnay waxaa loo dejiyey inaan odorsno qarniga horteenna ama nisfu qarniga nagu soo aadan ummadda imaan karto in aan inaan suurayno wax ay tahay inaan suurayno ummaddaas waxay tahay haddii manhajkan ummaddeenu si rasmi ah u galo oo madaaristeennii la tatbiiqiyo oo ummaddu ay si rasmi ah u wada gaaro maxaan odorasaynaa ummadday imaan doonto robo qarniga horteenna maxay noqon kartaa kontonka sanoo soo socda ummadda imaanayso maxay noqonaysaa maxay noqonaysaa ummad manhajkan u egay noqonaysaa macnaha umma islaamiya waxaad ogtihiin xarakadeen ama camalkan jihaadiga ee bariga africa inuusan ahayn acwar inuusan weerish ahayn in hal dhinac keliya uusan eegeynin bal uu eegaayo yacni jamiic yani yani xayaatadan bashariga ah iyo waxay u baahan tahay inuu eegahayo keliya xabad iyo jihaad kuma howlanin waxaan ku howlannahay howlo kaleo mujtamaca muslimka naga rabo xaqna u leeyihiin in maaragtay loo diyaariyo manaahijtaa ka mid a caafimaadkaa ka mid a waxaan rabnaa ummadda muslimka inay ogaato mujaahidiinta bariga africa inay wax badan ay uga maqan yihiin shaqo badan inay u hayaan howl badan oy ummaddu tabaysay inaan ugu maqannahay kuwana aada goobjoog u tihiin kuwana hore aada goobjoog ugu haydeen kuwo kalena aada goobjoog u noqon doontaan ilaahay idinkii qarnigii tegey awaa'ilkiisa jihaadkii bilowday iyo dacwadii salafiga ahayd ama tawxiidiga ahayd bilaabatay ee toddobaatanmeeyadii culimmadeena loo dilay ee siddeetameeyadii dacwadeen u hana qaadaysay sagaashimeeyda awaa'ilkeeda aan dagaal u galnay kadib maxaakim alislaamiya dagaal kaleaan u galnay kadibna alwalaayad islaamiya haddaan u samayn weli xabadaan u wadno ma ahayn waxaan u dagaalamaynay inay dhalato dowlad kuwaan oo kale ah ma ahayn hadafka kaa ma ahayn waxaan intaa loo dagaalamaya ama diini dacwo loo waday kuwaan oo kale inay dhashaan ma ahayn waxay ahayd nidaam islaamiga in dunida ka hanaqaado oo saxiix ah oo aan bacarimis ahayn oo culamaa u suu aan wax u luqluuqaynin ayagoona ay leeyihiin islaam fiican manhin annaga halganka aynu ku jirnay hadduu bilowday manhaj soomaana soo saaray gaalo haddaa la istaabanayaa wixii ay ilaashanaysay oo ay lahayd dadka kusii hayso wuxuu ahaa manhajkaas manaahij iyadoo ay samaysay dadku ilaashanaysay maanta waxaa u muuqata ama ay arki doontaa ama ay arki doontaa ilaahay idinkii in manaahijtiina ay meesha ka baxayaan dagaal cusub bay soo qaadi doontaa waa inaan dul u yeelano dagaalkaas waxaan rabnaa imrulqays baa wuxuu yidhi nin saaxiibkiisaha isagaa dagaal isla aaday marka wuxuu idhi bakaa saaxibii lamaa ra'at darba duunahu waayqana annaa laaxiqaani bikaysara faqultu lahu laa tabkii caynuka inamaa nuxaawilu mulkan ow namuuta fanucdara ma fahanteen wuxuu yidhi waxba ha oynin boqornimaan xaawalaynaa ama waan dhimanaynaa waana la cudur daaraya annaga maanta walaalihiinna mujaahidiinta ah meeshaan ku nool ee jooga dowlad islaami ah xoog leh ama khilaafa islaamiya ayaanu xaawalaynaa dowlad muslimiinta ay ku nastaan aan xaawalaynaa owna mutafan cudara wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu قد سماواتنا وتم السناء له واكتمل ومدي بصوت رهيب الصدى نريد الشريعة تعنو الدول نريد اجتدادا لداء دها وإقشاع ردات عبد الهبل نريد الدمى تحت أقدامنا وإسلامنا فوق كل الملل ولا تقبلي نصف حل ولا بقاء لآمي إذا لم تزل
waa hagaag waxaad wada dhegaysateen filimkii ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee al-kataa'ib ee lagu faaqidayey tacliinta dalka ka jirta iyo duulaan maskaxeedka ubadka muslimka lagu hayo barnaamijkii faafreebka wararkana caawa naga intaa
قد راح الله توفيقا وت...